deeqdan oo qayb ka ahayd deeq loogu talagalay in lagu caawiyo dadka qaba xanuunada ku dhaca maskaxdeen awoodeen inay marayaan noloshooda ayaa waxaa maamulka dowladda degmada gaalkacyo u gaarsiiyey in ka badan afartan ruux loo arkayay inay kuwa ugu liito dadka baayagarka qabaa duqa degmada gaalka daraansha xasan jimcaale oo la hadlay bulshada qaybinta kadib deeqdan ayaa sheegay in deeqdan ay qayb ka tahay deeqaha maamulka uu gaarsiiyo dadka qaba baahiyagarka ah islamarkaana maamul ahaan ay mar waliba xil iska gaar ka saarayeen oo qarimida dadka iyo garab istaaga dadka qaba baahiyaha gaarka iyo kuwa danyarta ee ku nool magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ugu horeyn ayaa waxaa ka hadlay qaybinta deeqdan la gaarsiiya dadka dhimirkale mid kamid a maamulaha xarunta ay ku xiran yihiin dadka dhimirkale isagoo nashay dadka inay qabaan baahiya kala gedisan ay kamid tahay nolosha iyo sidoo kale caafimaadka
xaruntan oo in badan laga sugahayay dadka mas-uuliyiinta ah oo shacabka mas-uulka ka ah inay yimaadaan waxay saa ka nasiib u yeelatay inay soo booqdaan marka xaruntaani waxaa weeye waa xarun aad iyo aad dad maaragtay dhibaataysan ay joogaan dad waalwaalan dad dhimirka laga haysto ayaa lagu dayteeyaa lagu hayaa cadadka hadda markaan ku sugan ilaa afartan iyo shan baa joogta kuwa caafimaad lagula maqan yahay oo laga bixiyo lasoo celinayo way jiraan markaan ka hor waxaa weeye wax gacan nagu siiya ma aanan helin waxaa weeye marka waxaan rajaynayaa madaxdii mas-uuliyiintii ee dalkan mas-uulka ka ahay hadday yimaadeen inay haddee waxaa weeye baahideeda ay qayb fiican ka qaadan doonaan waxaan rajaynaynaa baahideedu insha allahu tacaalaa aad bay u fara badan tahay daawo in lagu garab istaagay rabaan caafimaadkooda la dayteeyo waxay u baahan yihiin daawo ximinta ugu daran hadda waa ximintaas meesha ay ku nool yihiin laftirkeeda korontadu ma soo gaarin waxay rabaan koronto in loo geliyo biyaha macaan in loo shubo marka waxaan leeyahay duqa degmada gaalkacdircaansha xasan jimcaale ayaa ugu dambeyn ugu baaqay ganacsatada iyo dadka waxaa la siiyey inay caawiyaan dadka danyarta maadaama uu alla subxaana watacaala ugu amray in keenna waxaysta u caawiya kan walaalkiisa ee aan waxaysan taasna ay tahay midda keliya lagu gaari kara liibaynta adduuya midda aakhiro
sheekh cabdiwel adiga iyo khayaarta hawlkan ku howlan ee dadkaas walaalaheena xanuunsan ilaahay caafimaad sare haa siiya waajib baana saaran annaga mas-uuliyadda magaaladan dadkii kitaabka u maray baan nahay inaanna ku wada filnayn waa hubnaa inaanan xogta wada ururin karin waa hubnaa laakiin didaalkeenna inaan hareer ka gelin baa naga go-anaya tabarteenna wixii ilaahay subxaana watacaala maaragtay uuna karsiiyo aan didaalkeenna ku darayno inaan maaragtay u istaagno mas-uuliyadda nasaara waa intaa qayladhaantii maalinta dhibata soo dirteen waan dareemaynaa inay runtii wakhtigeedii ku soo aaday ay dhab ahayd xog la-aana nama hayn laakiin waxaan hayay waxay ahayd tabaraha iyo culaysyada iska tirada badan ee meelaha kala duwan nooga dhacay meeshaan meesha ugu mudan weeye waxaan idinkugu nimid inaan culayska idinla aragno tabarteenna waxay tahan idinla qaybsanna insha allahu tacaala raashinka yarka waa maaragtay aan ku sadaqaysanayno dadka tabaalaysana masaakiinta halkaa jooga bilu ahaan doona insha allah marka koowaad intaan joogno mas-uuliyadda joogtu ahaan doona ilaahay idankiisa tiradaasi joogtay ahaanaysa insha allahu tacaala haddii la soo kordhin karana waa ognaynaysa waxba ka gelin laakiin hadda tabarteenna aan ka hadlayna ilahay idankii qof walba waxli nin walba waxli taagtiis waa qodax ugu tagtaa tabartu intay la eg tahay oo ogtihiin canaamaha kala duwan ee runtii dowladda hoose lafdhawarka u tahay ee culisyada saaran marka marka kooda xaraan ballan qaada ilaha idinka si taayartaa inay bil kasta aad ku xisaabtantaan oo aad heshaan insha allahu tacaala kow laba bahda caafimaadka saaxiibada in wasaaradda ugu horayso na waa ayagana waa keenayna waa qayligeena halkaanan wixii aan ka qaban karnaa ku wada arkayna haddii biyaha macaan ayagana waa gurmanaynaa waa qaadanaynaa kaalintooda muslimiinta muxsiniinta ah baa u qaylo dheer u diraya ee ilaahay subxana wa tacaala wax siiyey walaalayaalow dadkaas waa mudan yihiin loo gurmado waa dadkii nagu xaqa lahaa hadday gogol tahay hadday xanaano tahay hadday tahay dad gacanta ku haya wax meel saaran haba yaraatay ma jiraan waa la iskaga bilaabay dadka qaba baahiya gaarka ayaa waxay qayb ka yihiin bulshada soomaaliyeed kuwaasoo la daala dhacaya nolosha adduunka ayna tahay in markasta la caawiyo ayna caawiyaan kuwa alla waxsiiyey awooda inay caawiyaan bulshada tabaalaysan ee ku dhaqan gudaha dalka soomaaliya